bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado oo toddobaadkiiba subax walba ad ka dhegaysataan raadiyaha cadaado marka laga reebo subaxnimada jimcaha mar kale kulanti wacan dhegaystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado saaka qodobada ad ku maqli doontaan oo idigu soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona dowladda soomaaliya oo ciidamo dheeraada geysay magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug iyo xiisado halkaasi ka taagan sidoo kale waxaad ku maqli doontaan barnaamijka xubno ka tirsan labada gole ee baarlamaanka soomaaliya oo ku wajahan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug kuwaas oo ka soo horjeeda guddiga dowladda federaalk soomaaliya ee dhowaan u magacowday doorashada galmudug waxaa sidoo kale barnaamijka dhegaystayaal aad ku maqli doontaan faahfaahinno ka soo baxaya dil taliyo ka tirsan ah maamulka puntland oo xalay lagu dilay waqooyiga magaalada gaalkacyo sidoo kale barnaamijka falanqaynta waxaad ku maqli doontaan carruur ku dhimatay fatahaadda webiga shabeelle ee magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan qodobada kale ee barnaamijka dhegaystayaal aan idigu haya waxaa ka mid ah shil waa dhibasho iyo dhaawac ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaanada maamulka somalilan haddaba shilkaasi xaguu ka dhacay muxuuse khasaare geystay barnaamijka falanqaynta wararka ayaad ku maqli doontaan qaybaha dambe ee barnaamijkana dhegaystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan gebagabadana waxaad dhegaysan doontaan gabagabada barnaamijka falanqaynta ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan haddii allaha wadale laga helo mar kale kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta wararka barnaamijka mahad nuure ayaa soo saaray anigoo sharmaarka ayaana idila socodsiin doonaa
Bye. hagaag dhegeystayaal mar kale kulanti wacan oo wanaagsan aanu ku bilaabana magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug dowladda soomaaliya ayaa ciidamo dheeraada geysay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug dowladda soomaaliya ayaa waxaa ay ciidamo si gaar ah u tababaran ay geysay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug si ay uga qeyb qaataan qorshaha xaqiijinta ammaanka magaalada caasimada ah oo halkaasi ay ka socoto doorashada xildhibaanada iyo sidoo kale doorashada hogaanka galmudug haddaba eh, magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo maalmihii lasoo dhaafay xiisad ay ka jirtay udhexaysay ahlu sunna iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa lagu soo warramaya in xaaladeeda ay tahay mid degan iyadoo ammaanka guud ee magaaladan ay si weyn u sugayaan ciidamada dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale kuwa amisom wariye maxamed cabdi oo ka tirsan warbaahinta qaranka ayaa qadka taleefonka si toos ah ugu jira Eh, maxamed soo dhowow saaxiib bal waxaad nooga warantaa xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb saaka
waa mahadsantahay sharmaake sida aa sheegta waa magaalada dhuusamareeb guud ahaan xaaladeedu aada ay u degan tahay kadib markii laga reebo saacadihii hore ee lasoo dhaafay amaba afartan iyo sideedii saac aynu kasoo gudubnay arrimaha isbedelka siyaasadeed iyo midka amni ee magaalada ka jiray runtii magaalada aada ay hadda xaaladeedu u degan tahay wax dhibaato ahna kama jiraan waxaana amniga gacanta imu ku hayaa ciidamada dowladda oo ah runtii kuwo qaybo kala duwan isugu jira sidaa sheegtana ciidamo ayaa saaka waxa ay kasoo degeen garoonka waasmuur ee magaalada dhuusamareeb kuwa oo ka socday dowladda soomaaliya ahna ciidamada dhowaan ay soo tababartay dowladda turkiga tiradooda waxaa la iigu sheegay xiriir saraakiisha garoonka aan la sameeyey ilaa boqol askari ujeedka loo keenana waxa uu yahay inay ka shaqeeyaan sugidda amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan maadaama sida ogsoon tahay guddigii qabanqaabada doorashooyinka galmudug dhuusmareeb hadda uu ku sugan yahay shalana ay iska soo doorteen hoggaan waa guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen ciidamadaasina loogu aa si gaara inay uga shaqeeyaan sugidda amniga goobaha doorashooyinka ay ka dhacayaan xilligii shirkidii heshiisiinta uu socday sidaan oo kale ayaa ciidamo loo keenay kuwaas oo lagu wareejiyey amniga goobaha shirka uu ka soconayay dabcan ciidamadaanina kuwaas ay lamid yihiin sida ay ii sheegaan qaar kamid a saraakiisha ku sugan dhuusamareeb ee dowladda soomaaliya qaarkoodna ciidamadaasi la socda xogtooda rasmiga ah Eh, waa garta marka maxamedow waxaa jira warar sheegaya in ciidamadii ahlu sunna ay soo abaabushay ama ciidamo badan oo ahlu sunna ka tirsan ay ku sugan yihiin meel shan kilomitir u jirta eh, dhankan koonfurta magaalada dhuusamareeb marka m- bal ka waran maxaa ka jira wararka sheegaya in ciidamo ahlu sunna oo ku soo socday dhuusamareeb ay ku sugan yihiin halkaas ama meel shan kilomitir u jirta magaalada dhuusamareeb
Eh, runtii ilaa hadda wax ciidamo ah oo abaabul goleedka magaalada ka sameynaya eh, maynu arkin Eh, koonfurna marka la eego magaalada dhuusamareeb runtii waa dareemi kartaa koonfur waxaa ka xiga aeroboorka iyo meelo kale Eh, intaasna waxaa ku sugan ciidamada amisom iyo kuwa eh, dowladda balse waxaa jira eh, ceel dheere oo qiyaastii labaatan kilomitr dhanka galbeedka dhexeysa magaalada dhuusamareeb una dhexaysa dhuusamareeb iyo gurcayaan in shalay ciidamo gurayaal ka soo baxay ay yimaadeen oo taabacsan dhanka hoggaanka ahlu sunna Een, walow ciidamadaas halkaas aysan kasoo gudbin oo ilaa xalay halkaas ay ku sugnaayeen wax een, dhibaato ahna haba yaraatee aysan ka dhicin Eh, waa garta marka ka waran bal iyada xiisadii welima laga dareemayaa magaalada mise waxaa jira wada hadallo eh, iyo maaragtay eh, isku soo dhowaasho dowladda federaalka iyo ahlu sunna
runtii een, xogo badan iyo xiriiro badan oo aynu sameynay een, waxaa jira een, wadahadallo hadda socda Een, inta badan wadahadalladan waxaa looga hadlayaa dhanka een, amniga oo in caasimada amnigeedu faraha uusan ka bixin Een, balse een, wax siyaasada oo wadahadalladaasi laisku soo hadal qaaday ma jirin Een, waxa ayna udhexeeyeen saraakiil amni oo dowladda soomaaliya ka tirsan amisom iyo sidoo kale saraakiil labka amniga ah oo ahlusuna waljamaaca Een, markaan usoo laabto dhanka een, isbedelkii siyaasadeed iyo arrimaha ka jiray magaalada wax saameyn oo haba yaraatee ay ku yeesheen ma jiraan runtii isu socodsiyaadista een, goobaha ganacsiga caadi ayay magaaladu ahayd oo wax saameyn ah haba yaraatee laga oo laga dareema ma jirto marka laga reebo in dadku ay u jeedaan isbedelkan dhanka siyaasadeed ah oo kasoo cusbaanaday dhuusamareeb Eh, waa garta waxaa jira warar sheegaya in eh, xildhibaano ka tirsan labada aqal ee soomaaliya iyo madax kaloo ka tirsan dowladda federaalka eh, la filaya saacadaha soo socda inay soo gaaraan marka bal ka war arrimahaasi ma jiraan
Eh, runtii waa ay jiraan xildhibaano een, ka socda baarlamaanka soomaaliya labada aqal inkastoo aan magacyadooda iyo tiradooda la ii xaqiijin inay kusoo wajahayiin saaka magaalada dhuusamareeb oo ay u imaanayaan sidii qayb uga noqon lahaayeen dejinta arrimahan soo cusboonaaday qaarna horey ayaga ugu sugnaayeen deegaanada galmudug sida aada ogsoon tahay marka macalintii marka guud ahaanba la eego arrimahan socda waxa ay u muuqdaan kuwo un xal laga gaari karo maadaama qodobada la isku hayo ay ugu badan yihiin dhanka siyaasadda gaar ahaan soo qorista guddiga farsamo ee doorashooyinka galmudug ka shaqayn doona iyo dalabaad dhanka ahlu sunno ka taagnaa oo dowladda horey ay uga dalbadeen iyaguna ay ku doodayaan in ballamahaasi looga baxay marka dabcan waxa ay u muuqataa in wax kale haddii aysan isbedelin xildhibaanadaas iyo mas-uuliyiinta dowladdana ay soo gaaraan duulsamareed wadahadal la furo arrintuna ay kusoo dhawaato in is-afgarad laga gaari doono dabcan sidaas ayaa un noo muuqata markaynu wax saadaarino balse wax waliba waa isbedeli karaan
bal gabagabadii iyaga ka warran guddigii ahlu sunna ay magacowday waxaa warar sheegayaan in maanta la filayo inay magacowdaan guddoomiye guddoomiye ku-xigeen bal ka warran iyaga dhaqdhaqaaqa noocaas ma jiraa
dabcan guddigaasi horey ayay ahlu sunna magacdeen gaar ahaan waxaa soo magacaabay madaxa xukuumadda galmudug sheekh shaakir haddana ka mid a mas-uuliyiinta sare ee ahlu sunna dhuusmareeb ay guddigaasi kusugan yihiin kow iyo toban xubnood ayayna ka kooban yihiin walow markii lasoo magacaabay ilaa dhowr xubnood ay iska casileen oo ay sheegeen inaan lagala tashan qaarkoodna ay ku yaanayeen is-casilaadooda in iyagu ay ka mid yihiin dadka u sharaxan xildhibaanada cusub ee baarlamaanka galmudug sidaasina aysan guddiga kaga noqon karin maadaama ay doonistoodu tahay in xildhibaanada ay kamad noqdaan runtii intaasi kadibna waa lasoo bixiyey oo xubno kale ayaa lagu soo bedelay sida aada sheegtana waxa ay yeelan doonaan sida xogaha aynu ku helayno in ay fadhiistaan islaamarkaana kulamadooda ay bilaabaan si ay hogaan u samaystaan balse waktiga rasmiga ah oo ay fadhiisanayaan ay samaysan doonaan hogaan ilaa iyo hadda ma cadda oo dhanka garabkan ahlusunna weli kama aynaan helin sidoo kale waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in xildhibaano galmudug ah ay fadhiisanayaan oo ay ka shiri doonaan arrimahani iyo ansixin guddigaasi loo sameeyo inkastoo dadka qaar amaba siyaasiyiintu ay ku doodayaan xildhibaanada baarlamaanka galmudug in waktigoodii uu dhammaaday sharciyad hadda ay ku fadhiistaanna uusan jirin marka runtii arrimahaas oo dhan magaalada waa laga dareemayaa balse wax saameyn ah oo hadda geliyay magaalada habayaraasi ma jiraan
aada u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa wariye maxamed cabdi oo isagu ka tirsan warbaahinta qaranka islamarkaana ka mid a wariyaasha ku sugan magaalada dhuusamareeb ee nooga warramayay xaaladda guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug oo saaka ay gaareen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaana ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladda turkiga ay soo tababartay kuwaas oo la sheegay inay ka qayb qaadan doonaan sugitaanka ammaanka guud ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug warar kale oo raadiyo cadaado ay helayso ayaa sheegaya in meel duleedka ka ah dhanka koonfur ee magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug shan kilomitirna u jirta ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan ahlu sunna kuwaas oo iyu wato gaadiidka dagaalka weli xiisadda udhexaysa ahlu sunna iyo dowladda federaalk ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimada galmudug wixii warar ay kusoo korra dhegeystayaal waxaad ku dhegaysan doontaan wararkayaga barnaamijyada dambe waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli la socotaan faafahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dil xalay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug loogu geystay sarkaal ka tirsanaa maamulka puntland kooxo hubaysan ayaa toogasho ku dilay mas-uul ka tirsanaa maamulka puntland xilli uu ku sugnaa waqooyiga magaalada gaalkacyo mas-uulka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray maxamed faarax oo si weyn looga yaqaano waqooyiga magaalada gaalkacyo maxamed faarax ayaa ahaa taliya ku-xigeenka ciidanka ilaalada wadooyinka gobolka mudug ee puntland sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug ee dhanka puntland kooxihii dilka ka dambeeyey ayaa la sheegay in goobta ay ka baxsadeen waxaana halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan booliiska maamulka puntland toddobaadyadii hore ayaa gaalkacyo lagu dilay ama toddobaadkii hore ayaa gaalkacyo lagu dilay xuseen cabdile oo horey u soo noqday mas-uul ka tirsan golihii deegaanka magaalada gaalkacyo iyo ku-xigeenkii duqa magaalada ahaana taliyihii kastamada canshuuraha ee wasaaradda maaliyadda puntland ee gobolka mudug laamaha ammaanka magaalada gaalkacyo ee dhanka puntland ayaa waxa ay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabo ammaanka ay ku xaqiijinayaan islamarkaana ay soo qaban doonaan kooxaha iyagoo caadaystay dilalka mas-uuliyiinta ka tirsan maamulka puntland waa dhegeystayaal barnaamijka falaqaynta ayaad weli dhegaysanaysaan markaana magaalada beledweyne carruur ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen fatahaadda webiga ee magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan wararka aanu saaka ka helayna magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxay sheegayeen in laba carruura ay ku geeriyoodeen kadib markii uu qaaday webiga shabeelle ee ku fatahay xaafado ka mida magaalada beledweyne labada carruurta ah ayaa la sheegaya in webiga ay raaceen markii hore islamarkaana ay hore u qaadeen daadadka webiga maamulka gobolka hiiraan ayaa gurmud ka wada magaalada beledweyne iyo xaafado badan oo ay go-doomiyeen biyuhu sawirro laga soo qaaday goobaha uu webigu ku fatahay ayaa muujinaya biyo fara badan oo yaalla suuqa khudaarta lagu iibiyo iyo xaafadaha qaar magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan goobaha ganacsiga ee magaalada beledweyne ayuu saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga waxaana gebi ahaanba saaka xihan suuqa khudaarta ee magaalada beledweyne gudoomiyaha gobolka hiiraan cali maxamed caraale ayaa shalay sheegay in fatahaadda webiga shabeelle ay ka barakaceen in ka badan konton kun oo ruux sidoo kalena laga cabsi qabo in dad kale ay ka barakacaan fatahaadda webiga waa hagaag dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka falaqaynta ayaanu soo gaareen markaana somalilan dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay shil gaari oo ka dhacay deegaanada maamulka somalilan wararkaanu ku helayna deegaano ka tirsan gobolka gabiley ee ku yaala galbeedka magaalada hargeysa ee somalilan ayaa sheegay in halkaasi uu ka dhacay shil gaari shilkan ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii ay isku dhaceen laba gaari oo mid uu ahaa nooho iyo gaari waa gaari nooca loo yaqaano fitiska waxaana uu si gaar ah uga dhacay deegaanka lagu magacaabo xunshaley oo ka tirsan gobolka gabiley shilka ayaa waxa uu ka dhashay ama ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaac waxaana inta la xaqiijiyey uu ku geeriyooday hal ruux halka sagaal kalena ay ku dhaawacmeen wuxuuna gaariga noohada kusii jeeday magaalada boorame dadka deegaanka xunshaley ayaa gurmud deg deg ah u sameeyey dadkii halkaasi ku waxyeeloobay waxaana dhaawacii loo qaaday dhanka magaalada hargeysa islamarkaana waxaa la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada hargeysa shilalka gaadiidka ayaa muddooyinka dambe ku soo badanayay deegaanada somalilan waxaana inta badan loo sababeeya waddooyinka halkaas ku yaala oo ah kuwo burbursan iyo darwallada oo si xawliya gaadiidka noocyadiisa kala duwan ku wada waa haga dhegeystayaal barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado ayaad weli la socotaan siddeetan iyo siddeed dhibic shanna waa aad naga dhegaysanaysaan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay markaana xibinta kalamaan
dalkan dantiisu waa dadko iska difaaca daalimin dalkan dantiisu waa dadko iska difaaca daalimin warwalla weynay ilaahay ha idin garansiiyo war dadku xoog iyo xoolo ay isku difaacaanba waa haystaaye qorshe iyo abaabul iyo in la horkacuu u baahan yah war dalku tabar difaacda waa leeyahe tala difaacduusan ahayn war waxaa la yidhi ama tala keen haw ama tala raac haw adaa isu mahmaahaya dadkaaga dhinac ka raac warnaba waxaa la yidhi isku raran la kala rabay ninba meel rakuubka iyo ratigiisa ula kacay ayuunbaa rabaqadiiyo geediga ku riiqmoo rajadii dadweynaha sii ragaadinaye marna raabaqaadka iyo sowreerka lama furo maxaa laga rabaa loo furaya waaba noo raran yahay ambaqaadka geediga sida oorta loo raaro heesaha u gaarka waha lagu aloosaa maga eebbahey iyo adiniyo af wada jira wareer kale maanay eest waxbarashada dad ku heliseen haddaad iska dhaaftaanba good waxbaro waa kii imtixaankii ku heliy ratingabana qurbax riimayo geeli laga reebay ayaa roobadii saaran tahay dheelina u rarane rabbi tiisa mooyiye inaan run isu sheegnaaye halis bay ka sii raaracdaa waan ridaya ilaah waa naga ridin wuxuu yidhi rigrigan xaaje ragaaday roortayoo kici weyda rayfalkaaga cabbayso markaan kayga ridaayo adna kaagu harrayeenno waraadha miyaanan ka gaboobaynin rafiiqa qabyaaladii anaa reer hebel ka wacan umud hodaa lagu rogo inay raran iyo dab tahay raxmaankiina uumay iyo rasuulkeenaa ka digay war waxaa la yidhi xoolaha meeshii raq iyo waraabuhu raxan ka dhigo ka roora ayay gartaan riyaha ma ka liidanaa riyaha waa ka liidanaaho eri carbeedku markou hoobiya soo dhaco shubkow ka geli jira ununkana bannaankou nugu lay jira biniaadanku markay dariiqa toosan ka lumaan xoolaha inay ka liidanayaan ilaah ayaa sheegay garnimada nin baa wuu igu yidhi markii naladhahayo dawladku meel gaara baan laydiin soo dhisayaa meesha nala gaarsiinaya baanaan isweydiine meesha nala gaarsiinaya ma halkan bay ahayd warlanyow laanwaalanata adduunyadu dhanka meeldeer eh war adduunyada federaal waa ka jiraaye annaga qabiilan ku darnay aryaama fayaabida four point five iyo federaal kale ma heraanaa lagaa yidhi taas qordhabada wiilkii fogaan eeg ahaa saaka su-aal buu weydiiyey wuxuu yidhi dowladnimadu ayer waa maxay ma sidaana mase waa sidaan dowladaxayn talinayso albaabkii xiranayso bulshadii xilka saartay xaqiraysa miyaa buu yidhi jabad xoolaha boobto u dadka xoogga yaraa xaqiraysa waxooda oo xaragoota miya marka kale maanan jawaab uga rabaa wiilka aryaa adiga iyo canugaad sheegaysa xabad dawlad kama taqaaniin shib naga dhaha war gudoomiyaha degmada xamarjajab wuxuu yidhi dekada muqdisho waxay ku taalaa degmada xamarjajab amnigeeda iyo nadaafadeedana waa ka qayb qaadanaa dhaqaalaheedana ma aragno horteenaa la mariyaa ayeh arag maqal warkana ood miyaa la yidhi war taas horaa allah u naxariistay abwaal cabdile raaga u sheegay qumbaan waardiyeyaa nin kale qaadada u sida waa ka yidhi war maya waxa weeyaan qorma uu rag kale leeyahay ayuunbaa u qiyaasaa qarnimiyo maysi lahaa dhowsaarka hoola daajiyaw aanagu si hamaale walka bashi ana ka leeye ilan ku halaangalaaw ka bashi malasiyo warwar ma haysiine kalamaanay wax badan baad kalamaan sheegateen kalamaan rasmiyo maanta wuxuu ka jiraa galmudug guddigii doorashada ee dowladdu magacawday xaflada dhusmareeb loogu qabtay howl weyn maantana guddigii ra-iisul wasaarka door shaakir uu magacaabay ayaa isla howlkii xaflad loogu qabtay labada guddina mid walba wuxuu sheeganayaa galmudug dhammaystiran inay soo dhisayaan qoraa waxaa loo yidhi hawaale adduun haadbahaadka iyo hilaacba hilaac ka hoos yimi mugga la yaabi maayo in sidaasu dhacdo agax war awowgii la gub innagaaba markii hore qaldanno khilaafka galmudug baa iska lahayd eega haddaan saddex madaxweyne samaysanay afar baan ka sugi galmudug ama shan war madaxweynaha jubbaland alsayid axmed madoobe waxaa lagu tikraaray madaxweyne xidig iyo madaxweyne sooraar madaxweynihii kumeelgaarka ee galmudug wasiir khalafaan asna waxaa lagu tikraaray ra-iisul wasaare doctor shaakir maydheega jiray meelhaadka buubi hilib malee libaagii hooydoy wal hubsooy lankii galmudug aka ka tagraara meel leeye wallaahi aan loo dhameen oo bilaahi loo dhameen iridkeeda aadi mayn wallaahi aan la tegi karin oo bilaahi la tegi karin galmudug oo dhan baan samaynaynaa kii meesha ka soo qaylqayliyana dee mudankiisaan umarsin doonaa galmudug oo loo dhan yahay baan dhisi doonaa inaare aan shaka male muraado yongan reed eedan gordasin shaki singa jarma juurtu juurtu juurtu wariya annaga ama afaan naqaana wax nooga sheegaba nadaa buda buda ani sagaal number ee dadka loo kugu fadaasi ma agaangaha walaalayaal kala jooga kala jooga kala jooga yee oo hadday kala joogi waayaan maxay kala faa'iidaayiin arbeen been ma rabne goolaya xoofta waa dhammaate arbeen been ma rabne goolaya xoofta waa dhammaate Ee, goolaya xoofta waa dhammaate warwar ma haysaane shirkii afrika iyo ruushka soomaaliya ku guulaysato kaalinta koowaad gashay ma soomaaliya kow gasho afrika ka guulaysata kubadda cagta horaa waxaa loo yidhi soddonbaadii subaxal hariira qabsigoon la siidaa war soomaaliya mugaabiyeba cayaar ku dishay ma wax kalaa u dhiman war ruushka madaxweynuhu tartanka gaabgalay may warwarka waa iska soo dhexgeshina naga suga madaxweynaha ruushka madaxweynaha soomaaliya si fiican buu u soo dhoweeyey shirka markuu furayana wuxuu warkiisa ku bilaabay de intaan soomaaliya iyo kulahayn cafis weeyu yidhi afrikada kalena waa ka cafinaynaa haddaan doonnu yidhi keliq heliq goormuu lacagta nugu yeesho toddobaatan dabadiyan biciriirka u jarnay horta daynto hore ha naga cafiyo ma xumee ruushku amow dayn cusubna siiha war anigu facebooka waxaan ku arkay horta facebookan intuu ku yaala dadkii waa dhibaya madaxtooyadana uma dhowee twitter udiis leeyahay wasabay ilmaadeer yihiin maya iimay ilmahabreed yihiin war youtube baa maya adeer u ah
waxaad kala ogtihiin malik war ma taqaaniin kulligood ba islaam jaadaa dhalay warwarkaa naga dhex gelinayna dhegaysta foolbuuga waxaa la soo saaray madaxweynaha soomaaliya oo fikirayo abiy axmed iyo uhura kenyaati oo kuurkuurayo ilkhanjir waay maxay ka qaadayaan aryaadaha iluqumba ma furataa hore loo yiri xaa kalay haayaan war may leeray hamasho absuu habaarna taagdaruu waleri markii ceshada ka tegi jirteen baa la gaaray waryaaya amniga war amniga ma dhoosho ma dhoosho waryaaya amniga nagaga taga waryaaya hayda madbaaje ilaahu ictiraafkayga noo rume
waa hagaag dhegaystayaal waxaad dhegaysateen xubintii kalamaan oo aannu idiin soo gudbinnay waa xubintii kalamaan ayaa dhegaystayaal aad maqlayseen oo gabagaba u ahayd barnaamijka falanqaynta wararka raadiyaha cadaado barnaamijka waxaa soo saaray saaxiibkay mahad nuure anigoo sharmaarkaan waa idinla socodsiin intaan barnaamijka mid lamida ku kulmi doono waxaan idiga tegaynaa sidaasii nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
Bye. I